لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المقلوب النوع الثاني والعشرون النوع لبي لباتناد almaqluubu maqluubkii kii la dabagediyey weeye ama maqluubkii oo waxaa noocan labiyo labaatanaad uu yaalla ama uu ku saabsan yahay garashada la garanayo nawca lagu magacaabo maqluubka lagu magacaabo kolle maqluubkuna dee waan arki doonaa laba qaybood inuu leeyahay ee waa raawi adigu xadiis riwaayadii lagu yaqaanay ama ruwaaddee a raawi wax ka badan oo la bedelo oo dee xadiis aan kiisii ahay marna adigu markaasun loo bedelo ama raawigii riwaayada lagu yaqaanuun laga bedelo taas baa maqluubku yahay labana waa noqdaa waana kan labada inoo kala sheegayo wuxuu yidhi wa maqluubku naxwu xadiisin xadiis naxwigiiba weeye mashhuurin ku shuhroobay oo shuhroobay can saalimin saalim kaba shuhroobay waa mithaal ahaan oo jucila la yeelay can naaficin naafic iyadoo laga warinayo halkii saalim naafic laguma bedelay liyurgaba fiihi si loo raqbeeyo oo dee kaa hore waa la yaqaanay oo dadkaa wada warinaya marka riwaayadan kale la arko iyadoo markii hore la saalimuun mooye cid kaleoo warinaysa la arag naaficoo warinaya la arko dadku ay xiiseeyaan oo ay jeclaadaan oo ruuxii markaa taa ku warinayay dee intuu saa kuba shuhroobo wax looga wariyo kaas baa adigu uu yahay bal waa horta laba qaybood buu u qay loo qaybiyaayoo midi waa raawi raawi lagu bedelo kan uu inoo dhigtay midna waa sanad dhan oo dee xadiis lahaay oo xadiiskiisii inta laga qaado matni aanu lahayn la siiyo kaa sanadkiisiina matni kale laba siiyo oo sanad dhan oo la bedelo ayuu noqonayaa oo dee sanad aanu matni aanu shaqo ku lahaynba laga dhigo inuu matnigaasi sanadkan dee matnigiisii yahay oo qoladani ay warinayso labada xaalaba sahwina way u dhacaan oo qalad iyo khada ruux kaba dhacay way noqdaan camdi loo badheedhay oo loo qasayna way noqdaan camdigaas baa kala duwan oo kaa dambe inta badan waxay ula iman jireen imtixaan bal nin xifdigii iyo fahamkii iyo waxyaalaha laguba imtixaanayo ayay ulaba imanayeen kana inta badan raggii wadaaciinta ahaa ee waxyaalaha beentaa warin jiray ayaa ujeeddada tan samayn jiray bal si ay dadkii ay markaas waa shay qariib oon hore loo arago riwaayo aan laba aragba weeye markay iyagii dee taan laba yimaadaan ee raawi kaloo xadiidka kii warinayay aan ahayn oo warinaya la arko dadku iyagii ay ku soo xoomaan oo dee iyagii kaba wariyaan oo saas ay noqoto khaalifta curaf waana dadka khilaaf marka ha wax dee ka duwan un la kaalay waa lagu baran haddaad doonaysa in laguma bartee taas oo kale baabkeed horta labadaa weeye iminka markaa tan uu inoo sheegay waxa weeyaan masalan san uu dhigtay xadiis baaba ka soo qaado imaam malik warinaya ama zuhri baaba warinayaan idhaaho zuhri baa wuxuu ka warinayaa saalim ibnu cabdillahi ibnu cumar saalimkaasna ibnu cumar buu ka warinayaa kaas baa macruufa dadka ay yaqaanaan dee culimmadii kale agtoodana laga helayaa iyagoo saa lagu warinayo markaas baa nin dee qaaliban waa raggaa wadaaciinta waxaa samayn jiray oo maxamed ibnu camrin anasiibi iyo ibraahim ibnu abi xayata iyo buhlo adugu rag leh ayaa waxaan ku kici jiray oo wadaacin baanay wada ahaynee dadkaas matruukiinta ah markaa muxuu samaynayaa dee xadiidkii hadduu isagu imika dariiqii hore uun ku wariyo suhri can saalim uu saa ugaba wariyo culimmadii kale ayaaba warinaysa oo cid isaga xaggiisa usoo jeedsanaysaa ma jirayso xadiidkiisina xadiis gariib oo dee bal masalan dadkii kale agtoodii aan lagaba helahayn oo agtiisu lagaba helayo saa dadku ay u raqabeeyaan ma noqonayo halkii bal zuhri uu saalim kaba warinayay ayuu saalim ka tuurayaa wuxuu dhigayaa meeshiisii naafic xadiisku wuxuu noqonayaa iyadoo zuhri naafic kaba warinayo marka arrinka soo kordhayaa wuxuu ahaa dee dariiqaa hore dariiq macruuf waayo dadku ay yaqaaneen oo dadka kaya culimmada kalena ay kuba wariyeen oo dariiqii la yaqaanay buu ahaa oo dee sheekhan agtiisana waa laga heliyay isagoo ka wariyo kan kale kan kale waa dariiqii la yaqaanay marka la arko iyadoo saalim uun mooyaane xadiidka naaficoo warinaya aan hore loo arag iyadoo la arko dariiqan loo helay zuhri bal isagoo naafic ka warinayo halkii saalim ba la moodayay inuu keligii warinayo dariiq labaad loo helay hadiyo goor duruqduna dee culimmadu way xiiseeyaan dariiqa labaad oo iskabitaanka iyo tacaadudka iyo waxyaalahaas ama jiro ay dee bal markaas meeshiiyo xadiiskii dariiq labaad markuu yeeshiyo mid saddexaad iyo waa sii xoogoobaya un dadkii baa xiisaynaya kii isagu sidaa ku warinayana waaba loo baahanayaayo meel kale lagama helayo isagii baa loo baahanaya la xiisaynayaayoo lagaba warinaya bal markaa nooca caynkaasa ayaa waxaa lagu magacaabaa dee maqluub laba yidhaaha waa ibdaalkaa raawi raawi lagu bedelay nooca caynkaasa samayntiisa waa noocay sariqada xadiidka kaba cabiraan ama raawi hadday yidhaahaan dee xadiidkiibaabuu dee xadayay oo kale iyo sariqaada xadiidku waa noocaasun waa raawi xadiis laguma yaqaana meeshii laga qaadayaayo nin kalaa sheeganaya inuu laba maqlay oo isaguna sheekhiisaa kaba maqlay sida halkii manka surat salaatu bilaylii aan kuba soo marray thaabit baa lagu yaqaanay dad iyaguna kuwa dacafada ah ayaa iyaguna xaditaankaa laba yimi oo dee thaabit baa isagu tan dariiqa khadaha kaba dhaco oo isagu umuu camdiyiine lagu yaqaanee markaasay kuwo kaloo dacafaintay thaabit oo meeshii ka saareen ayay ka dhigeen un shariik inay iyaguba kaba warinayaan oo kale ama cid ay sameeyeen shariik kale kaba warinaysa arrinkuna kaasun baabu ah bal noocaas bay sariqada xadiiska yidhaahaan dee bal markaas hadiyo goor ragga wadaacinta waxaa sameeya kaasi isagu waa mid dee waxyaalaha caynkaasana hadiyo goor ee qaraa'ibtae ruux keliya uun sheegaye dadkii kale aan dhexdoodii kuba shuhroobin qaaliban waxyaalahana ku yimaada waa waxyaale aan inta badan toosnaanoo culimmadu sidaa daraaddeed bay u naceenba tatabuc la tatabuco oo ruuxuu tatabuca waxyaalaha qaraa'ibta ahoo dee hadiyo goor waxyaala caynkana iyo ama kadib dhaca iyo khada dhaca iyo waxyaalahaasubay waxaan ruuxun keligii sheegaye cid kaloo sheegaysa aan la arag ay bal maalan aan dee hadiyo goor aanay ka badbaadayn ama aanay ka madhnaanahayn bal taa weeye mihaal baa halkan inoogu sugan ah waa xadiis asalkiisu saxiixa muslim kuba sugan yahay إda laqaytum اlmushrikiina fii dariiqin falaa tabda'uuhum bاsalaam xadiidkaas waxa weeyaan dee lagu yaqaanay suhayl ibn abi saalix oo aabihii abi saalix ka warinaya abi saalixna abu hurayre kaba warinayo saxiixa muslimna saas ba iyadoo rag kala duwani ay ka wariyeen oo shucbiya thawriya ay kaba mid yihiin suhayl saasaa lagu warinaya markaasaa maxaa dhacay camr ibnu khaalid alxaraani la yidhaaho oo xamaadka aan soo sheegnay nidhi waxaan uu samayn jiray kaba wariyey ayaa halkii xadiidka suhayl uu warinaye suhayl culimmadu ay ka wariyeen waayo thawri iyo shucba iyo jariil ibnu cabdilxamiid iyo daarawardi iyo rag kale muslim baaba intaasi kuwada sugantay iyo kayrkoodba suhaylun baa xadiidkan lagu yaqaano abihi ka warinaya abihina abi hurayra ayaa muxuu sameeyey suhayl buu meeshii ka tuuray acmash buu kaba dhigay oo isagu inuu acmash xadiidkii ka maqlay acmashna uu kaba warinayo abu saalix abu saalixna abu hurayra weliba marka acmash iyo suhayl aan isbaaldhignana acmash waa nin aada uga heer sarreeya suhayl ibnu abi saalix oo waa ka xoog badan yaho xagga siqanimada iyo xifdiga iyo umuuraha dee waa nin isagoo xaafida oo dee siqaadkii ahaa bal tadriisa laguma sheege ti baa soo baxday waana dee kollay taasi kutubtan inooguma sugnay kutubta ducafaday riwaayadu ku sugan tahay iyo dabaraani ka dhexe isaga mucjamkiisa dhexe iyo cuqayli ducafaagiisa weyn markay xamaad ibnu camrin tarjamadiisa dhiganayaan bal markaa taasi ayadoo xadiidkii laguma yaqaano ninkan maba warinayo ee isaga ogaan maxay tahayna taas dariiqaa waa la yaqaano raggii kaleba way ka warinayeene si dadku ay u raqabeeyaan ay u xiiseeyaan oo markaa isagii looga qaato loogaba wariyo dariiqan cusub ee weliba kii hore kaba xoog badan ee soo kordhay xadiidkii usoo kordhay arrinkuna waa waxanuun balkaas baa haddaba qalbi laydhaa de waana noocaas in ku dhowba de waa wax la sameeyo oo la ikhtiraacday oo waa nooca aada u sii daciifkaba ah de markan uu de waana gaadhayaaba waa waxan horta kan oo kale dee nooc wadci shabahayaba weeye waayo waxan uu samaystay isagaa ikhtiracday ikhtilaaqday oo wax jira may ahayn waana raawi raawi lagu bedelo bal noocaasna waa dee shay xaaraama aada u foolxunaba weeye kaas waa mid waana kaa raawi raawi marka lagu bedelaya waana noocaas sariqada ay dhahaan bal noociisa labaadna waa kanoo wuxuu ihi waqalaba way gediyeen oo ahlu baqdaada reer baqdaad cala albukhaariyi bukhaari isagoo korkiisa mi'ata xadiidin boqol xadiid bay isu wada weydweydaariyeen imtixaanan imtixaan daraaddeed xifdigiisa iyo fahamkiisa ay dee la og yahay ee la maqlay ay imtixaanayaan faraddaha uu celiyayo bukhaari axaadiistii boqolka ahayd calaa wujuuhiha wujuuhiyadeedii waa dariiqyadii ay lahayd oo mati kastaba sanadkiisii buu siiyey sanad kastana wuxuu dib ugu celiyey matigiisii faad canhu markaa nimankii waxaan sameeyey ee doonayay inay xifdigiisa hubsadaan ee ku imtixaanaan ayaa waxay u hoggaansameen bifadlihi fadligiisii macnaa waxa weeye horta nooca labaad tani waa qiso dhacday oo noocaas ahayde haddii aan taa horoo nidhi raawi raawi lagu bedelay baa qayb adigu nooc ah oo ama qeybta koowaadba ah oo waa taa aan soo aragnay qaybta labaad ee qalbigu uu kaba yimaadaa waxa weeye raawi keliya maahee sanad dhan oo xadiis lahaa waa sanad jiro hadda wax la ikhtiraacanayo oo la samaysanayo maaha sanad jira weeye laakiin xadiis baa lagu warinayay sanadkii baa la qaadayaayo matni aanu lahayn baa la raacinayaa masalan waa iyadoo xadiidkii inama alacmaalu binniyaat sanadkiisii macruufka ah lagu warinayay meeshii inta laga qaado sanadkii matnigun baa laga riixayaa meeshiio bunya alislaamu matnigaa sanadkii lagu warinayay uun mee matnigii lagu warinaya hal kalena keeno markaa la xidhiidhiyo uun sanadkii inama alacmaalu binniyat iyo matnigii bunya alislaamu calaa khamsin xadiiskiisi waa misaal ahaanba oo markaa sanad dhan baa la qaadayaa oo matni aanu lahayn baa la siin matnigaasna sanad kale ayaa la siinayaa markaa taasna waa qaybta labaad haddaba qaybta labaad dee sahwi waa u dhacdaayo kaasi waa dee shay khadawo waa la suulinayaa uun sahwi way u dhacdaan kolkol nooca caynkaasa iyoanu kuma badnaaninba iqraab waa loo sameeya iqraabka waxay ka dhigantahy waa ogaan kuwaas noocii hore ayuunbaa samaynaya si uu waxa qariib oo sanad labaad oo xadiiskii loo helo iyo dariiq labaad oo wada dhan oo lagu warinaya ay meesha usoo baxdo loo raqbeeyo waa iqraab daraaddeed wax adigu qariib oo dadkii kale agtooda lagaba herayn oo lalaba yimaado iyadna waaba loo sameeyaa laakiin noocan niman muxadisiin oo kala duwan bay kaba dhacday sida arrintan reer baqdaad oo kale shucbe iyo thawriyana kolkoltaa way kaba dhici jireen ama xamaad ibnu salama iyo rag leh iyagoo looga jeeda imtixaano macnaa waxa loo sameeyaa oo kale imtixaan imtixaanka wuxuu kaba dhigay nin baaba dee xifdi ama markaa ugu adigu lagu yaqaanay oo xaafid ba ahaa ama lagu maqlaa la doonaya xifdigiisii bal in la hubsado midi waa mid aan ruuxu horeba ulamuu kulmin ama markaasoo xifdigan la sheegayo hubsuul bal ayay doonayaan inay hubsadaan ay ku imtixaanaan oo waxbay iswadaweydaarinayan si ay u arkaan waxan inuu fahmo oo uu garto oo markaa dee xifdigiisii marka waa dee xaafida ayuu noqon ama wixii garanayo fahmaya iyo waxaasi inay dhaafaano uu noqdo un wixii lagu yidhi inuu iska qaato waa noocay dhahaan talqiintu aqbalaa wixii loo laqina uun sa carruurta yaran wixi aad u sheegtay qaadanayaan oo kale isagoon iska hubsan isagoo wixii garan uu iska aqbalo talqiintu aqbalaa ka yidhahaan weeye bal haddaba dadkan dee la imtixaanayaana barhkood waxaabay noqdaan in xifdi lagu yaqaano laisleeyo talow markuu weynaaday iyo waxyaalo ma isbedele xifdigiisa ma sidiiba oo dee ay sameeyaan rag markii horeba la kulmo wax kaba wariyoo yaqaanay ayaa markan dambe xadii bal isagoo eegaya xifdigiisu weli inuu dee musawi kuba sugan yahay iyo wax isbedelay inuu kuba yimi oo inay waxyaalo dee u qarsoomi karaan taa way sameeyaan dee kuwa kaloo san aan markii hore laba kulmin oo ninkan xifdigiisan lagu sheegaya balgarta ama sheekhan maanta a u timaadeen inuu dee xaafidka aye uu yahay oo uu riwaayo ehel u yahay iyo nin talqiinta aqbala wixii lagu yidhaaha un iska qaata oon markaa riwaayo ehel u ahayn oo markaa ay ka joogsadaan wixii ay ka warin lahayn umuurasaa intaba waa loo sameeyaaye haddaba tani waa nooca imtixaanka loo sameeyo horta taas weeye waa qaybta labaad qisadan inoo tilmaamayna bukhaari isagoo marar waxoogaa ee baqdaad soo galay qadamaadkiisa uu soo galay mid kaba mida ayaa reer baqdaad iyagoo xifdigiisna dee xifdi mashhuur u ahaa beledkiisu yaanu beledkan iyo dee ahayn oo dee dhulkii dee shishaba ha aado bukhaare iyo mawraa nahriyataas in waxa weeyaan waxay dooneen inay imtixaanaan marka waa dad ballameen oo bukhaarina majlis baa dee la isugu imanayay ayaaba laga soo qabtay ballankeedii oo meel baa lagu ballamay in la isugu yimaado majliskiina reer baqdaad iyo dadkii kale qurabada ahaaba way yimaadeen nimankii waxaan sameeyey dad aan waxaan ogaynba way yimaadeen fuqaha iyo muxadisiinba waa la joogay markii majliskii hagaag uf la degay ee uu xasilay ayaa toban nin oy midba toban xadiis u dhiibeen baa mid mid u kacay kii horaa kacay oo bukhaari buu weydiinayaayoo xadiis buu sanad intuu sanad aqriyo matigiina sheegay bal xadiiskaad ka warran buu leeyahay bukhaarina markiiba waa gartay de waa ninkaa xaafidka ahaaba ama xifsigiisu la yaabka lahaaye wuxun buu yidhi laa afhamhu ma garanayo taasuu ku waday markaasaa dadkii iyagu aan waxan ogeyn ee ama aan xaaladan iyo waxyaalahan lama socon ayaa waxaabay ku xukminayeen bukhaari ruux aan dee waxa lagu sheegayaba aan ahayn inuu yahay oo caziya taasay ku xukminayeen laakiin raggii waxa la socday iyaga ama dee tan lahaa markiiba way seegeen oo ninkii uu gartay bay yidhaaheen arrinku markii uu arkay inay wada dhammaadeen oo aan cidna hadhin ayuu kacay oo axaadiistii buu san imika kitaabka inoogu sugan mid kastaba sanadkii uu lahaa matni kastaba ayuu u celiyey sanad kastana matnigiisii markaasay dhacday dee in xifdigiisiiyo wixii la wada qiro oo fadligiisina uu muuqdo arrinka la yaab kale culimmadu sheegaan halkan nin xaafiduu ahaayo inuu xadiisyadan la isdhaafiya uu gartaa wax qariiba maaho dee ninka soo xaafida oo xifdigaanihi waa garanayaayo waa wax la yaqaanay laakiin arrinka la yaab kaleyd axaadiisa marun baa la aqriyey toban ninna way kala aqriyeen waxaanay sheegaan inuu sidii tartiibtii loo sheegay uun axaadiisii u sheegay xifdigaa uu bal waxaan isdhaafdhaafsan mar keliya wada xafiday uun maqalkaa keliyo haddana mid kastaba sidiisii u wada celiyey taas baa dee ah shay iyadu aad u qariiba oo arrinka aad u si la yaab kalahay laakiin garashadu kollay dee aqoontii uu lahaa ayaa keenaysay waxaas inaanay u qarsoomin ee u garto marka masaladu bal taa weeyo haddaba qalbiga caynkana dee walow kolkol isagana dhib weyne kama iman karto oo iyadoo majlistan oo kaleoo la fadhiyo haddii ruux axaadiis uu qalbiyo dad kalena ay joogaan ay dhici karto rag intaa ku xafiday ama kuba qortay ay joogaan arrinkiina aan markiiba la caddayn waxa suurtagala dadkani inay u qaataan maqbarhkood xadiiskan iyo matigan inay saa yiinay saa kuba wariyaan majliskiina waa la joogaa waana la sheega oo sida arrintii kaba dhacdaan sheegaynay saabit ibnu muusa zaahid markuu maqlay shariik ole man kasurat salaatuhu billayl xadiis sanadkiisuna wuu horreeyey ayuu u qaatayba sanadkan inuu matkiisii waa kasii ku wariyo arrinkaasi waa ka iman karaayo horta maxduurkaasaa kuma sugan xataa haddii waxaan loolaba imanayo laakiin kol haddii dee markay san oo kale maslaxo iyo baahi ay keento waxay shardigiisa ay tahay in markiiba wixii markaa qaradkii la gaadho umuurihii sideedii hore lagu celiyo si aan dee bal khada wax loo naqliyo ama si qaldan oo dadkii kale ay wax u wariyaan dadkii oo sidaasun u qaatay ama moodayba arrinku inuu tan yahay dee si aanay uba dhicinoo bal horta maxduurka taa ka imaamin karaa taa weeye laakiin dee rag kala duwan ayaa sameeyo imtixaankaa uu sameeyo barhkoodna sheekyadoodii ay lahaayeen bay ku sameeyeen barhkood dee raggii markii waaweynaadeen sida hujaymi oo kale markuu boqol dhaafo weli wax warinayo hayay barhkood is yidhaaheen bal inuu weli xifsigiisa ikhtilaad ku yimiyo in kale oo kale beed shicira xadiisba may hayna ayay aqriyeen ay wax kala bedeleen oo markaa tiina kamay qarsoomin oo waxa weeyaan markiiba dee waa gartay oo uu ku radiyey ruuxun isagoo dee boqol gaadhayba bal yaxya ibnu abu nucaym oo abu nucaym fadl bnu dukayn oo kale ayuu saa kuba sameeyey sahil ibnu abi saalixan waa lagu sameeyey walo markii hore ay u qarsoontay oo mar dambe uu dareemay waxyaalaha isdhaafdhaafay adigu bal umuuro saasoo dhacay way jiraan ee maslaxadaasa ku sugnaatee mafsadana ay kaba ratibmi karto intaa wey waqalaba ahlu baqdad cala lbukhaariyi miata xadiisin imtixaana faradda cala wujuhiha faadcanu bifadlih bal markaa inta aan aragnay waa marka qalbigu uu dhaco sanad matigana waa dhici karaa dee matigana qaaliban wuxuu dhacaa sahwi iyo khada buu u dhacaa bal maalan saxiixa muslim waxa ku sugan riwaayo maaha inay riwaayaadkiisu sidaa wadayiina riwaayaadkiisii kale caadiga ahaa ee sugnaa waa jiraan laakiin riwaaya waxaa dhacday xadiiskii toddobada ahaa ee in loo hadhaynayo maalinta qiyaama aan dee hadhkaas mooye hadhka lama jirin ayaa waxaa kuma dhacday warajulun tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama yamiinuhu ma tunfiqu shimaaluhu waa xadiiska marka hore sidiisii caadigaha buu u wariyay xataa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinuhu waana sida saxiixayn iyo kuma sugan ee duruqdaa uu soo arooriyey mid kamida ayaa san riwaayadu ay dhacday waana arrin sahwi u dhacday ruwaadii barhkood baa san inqilaab dhacay waxan inuu isku dabagediyey arrinkuna matiga wuxuu kaba yimaadaa shay wuxuu leeyahay oo dee waxa weeyaan uu lahaa oo dee shay kale la siiyo san oo kale infaaqa midig baa lahaan jirtay midigtii baa dee bidixdii baa la siiyo dee markaa waxay noqotayna wixii bidixda loo markaa xadiiska uguma yimina in midigtii markaa uuba yimaado bal taasoo kalena way dhacdaayeen laakiin waa inqilaab sahwi u dhacay matigana markaas waa galaayo dee umuurahan ay aada uga sii hadlaanun waa waxaa sanadka gala farcun waa farac uu ku khatimayo imaka noocan aan hayno waana dee fawaa'id kollay dhowr oo aad bal markaasin wax weeyaan halkan iyada inooguba iman doonta waxaanay ku tacalluqsan tahay xadiidkii daciifka waayo bal saxiix iyo xasan iyo daciif oo waxbaan soo aragnay anwaac waxoogaayo istaba socotay oo dee bal maqluubkan iyo mawduuca waan ka saarnayba daciifkii iyo mudrajkii iyo bal kuwaasi ay kaba mid ahayn mucalalkii iyo mudaribkii oo daciifana waan soo aragnay bal markaa imika halkani iyadoo anwaacdii caynkaas ahayd ee hariib iyo casiis iyo mashhuur iyo cali iyo naazili oo wax dambeeyo tartiibtii ibnu salaax baa sida ahayd kutubta kale qabarhkood tartiibtooda xaggan horeba kuwa ha kuba sheegeenoo kuwaasi way noo dambeeyaan iyo mursalkii khafiga iyo waxyaalo way dambeeyaan intan ina soo marnay oo dee daciif waxoogaya ama anwaacdii daciifka qayb ka midaba aan soo marnay ayaa halkan furuucdani waxa ama farcigani ku tacalluqsan yahay bal xadiidka daciifkaa werintiisa iyo umuuro ku tacalluqsanba weeye oo daciifkaa kuba xidhan dabadeedna dadkii ruwaadda ahaa iyo bal shuruuddii aqbalka riwaayadii waxaas ay noo bilaabmayaan wuxu uhi idaa ra'ayta haddaad aragtid adiga shaksi kasoo dee halkan waxa weeyaan waxaan arkayo weeyo ama xadiid iskuma taagayo dee khitaab iyo in hadalkan loo jeediya ay ka suurto gasho xadiidan xadiid aad aragtid ood heshidba biisnaadin isnaada daciifin daciifa oo macnaa xadiid baad aragtay kitaab kutubta ka mida ku sugan sanadkiisii markaad eegtayna nin lagu yidhi dee aad ku ogeyn inuu daciifya ama culimmadu ay daciifiyeen baa sanadkii xadiiska kuma jira taasoo kale weeye oo sanadkii dacfiga hadduu xaggaa kaba yimaado wuxuu dacfiga ka iman karaa irsaal baaba ku sugan inqidaac baa ku sugan umuuraha caynkaasee iyaduna xaggan itisaal la-aanta kaba imanayay bal adigu waxaad heshay uun aad aragtay xadiid sanadkiisa lagu warinayo dacfi uu ku sugan yahay falaka waxa kuu sugan oo aad leedahay oo kuu bannaan an taquula inaad tidhaahid huwa xadiidkani daciifun daciif weeye bi hada alisnaadi isnaadkan ayuu daciif kuyo aad qaydid ha odhanin waa daciifun ee laakiin sanadkan imaka meeshan lagu warinayo ee halkan ku sugan xadiidkani daciif buu ku yahay inaad tidhaahid ayaad leedahay walaa taqul laakiin ha odhanin daciifulmatni matnigiisu waa daciif ama se adigoo idlaaqo idhaa waa daciif adoon waxba dee qaydkaa hore kuma qaydin limujaradi dacfi dalika alisnaadi isnaadka aad aragtay waxa weeyaan daciifnimadiisa mujaradkeedun iyadoon wax kale ahayn iyadoona tatabuc shaamil ah aanad u yeelanoo duruqdiisii aanad soo xasirin haddaad taa karayso weeye haddaad adigu karayso ama aanad arag nin imaamoo dee mutarico yidhi xadiidka sanadkaasunbaa lagu wariyay ama xadiidkani ma sugnaa ama bal markaasoo taas aanad arag arrintan aad sanadkan raawiga daciifka aad ku aragtay ama wax dacfi keenaya aad sanadkiisan ku aragtay uun ha idlaaqin matnigiisa daciifa ama waaba daciif taas ilaa an yaquula inuu yidhaaho uun mooye imaamu nin imaami oo halkan imaamku a weeye fadnigan maaha dee de fadni kastaba waa ciddii dee taqaanay unbaa imaamkiisu yahay inahu xadiidkan lam yurwa lama warin min wajhin wajh iyo ariiq saxiixin saxiixa oo dariiq saxiixa ama dee saxiix halkan waa maa yuqaabilu daciif oo xasankiina waa kugu jiraa waa dariiq maqbuula ama sugan laguma warin inuu nin imaam yidhaa mooye ama se uu yidhaa aw inahu xadiidkani xadiiun xadiis weeye daciifun daciifa mufasiran xaal uu fasirayo dacfahu sababtii dacfigiisa keentay isagoo caddaynaya fain adlaqa hadduu ninkaa imaamkii dacfigii idlaaqo oo waa daciifun buu yidhi sababtii dacfiga keentayna muu caddaynoo muu fasirin fa fiihi waxa inoogu sugan kalaamun kalaam ya'tii imanaya qariiban nooca imaka kan kusoo xiga uun hadal inoogu iman doonaa imanaya bal markaa maxay tahi waa masale muhiimatani dee ruuxii inuu taraajim iyo ruwaadda bal masalan wuxuu ka yaqaanay ama kutubta taraajimta indilaacu ahaa ama culimmadu raggan ay sheeg sheegayaan ee daciifkaa wax kaba arkay ama isagoo dabaqaadkii yar garanaya itisaalkii sanadka yar fahmi karaya inqidaaci axaadiisan uu kutubta ku arkayo markaan eegna xadiidkaa sanadkiisii waxyaale waa haleeli karaa waa fahmi karaa ninkii taasuu leh laakiin dee maxaa jirta waxa weeyaan xadiidku sanadkan keliya waa yeelan karaa duruq kala duwan oo kutub kala duwan ku suganna waa yeelan karaa markaa in marka la xukumayo xadiis aan u xukumayno dacfi si idlaaqa aynu ugu xukumayno taas waxaa ka horeynaya horta xadiidku riwaayaadkii uu lahaa iyo asaaniiddii uu ku yimi ruuxu inuu soo xasriyo oo uu og yahay dee wixii uu ku yimi oo dhan markuu ogaado duruqdii uu kuba yimi haddii dee duruqdaa dacfigu uu ku wada sugan yahay ama aynu dacfigaasna mid dee iskabayo isxoogeyn kara sidii xasanka likayriga aan kusoo marnay aanay ahayn markaa waaba idlaaqi karaa hadduu dee ehel u yahu martabadaa gaadhay laakiin arrin sahlan iyo arrin fudud maaha ruux bal masalan amhaasheen inuu tatabucaa dhan ee kutubtii uu laba yimaado dee kutubtu maaha inuu ka eegayo uun intan sunantaanu naqaaniyo afartan oo kale ee waa dee sunan hadday noqoto iyo ajsaa hadday noqoto iyo masaaniid iyo mashikhaat iyo macaajib meeshii kitaabu ku xadiidka uu ku soo arooray in duruqdiisii la wada hubsado weeye markaasuu idlaaqi karaa laakiin maxaa halkan laynoogu diidaya xadiis baad heshay sanadkiisa dacfi ku sugan baad aragtaa xadiidka waxaa suurtagala duruq kale inuu leeyahay marka oonan ogeynoo raawiganna aanu kuma sugnayne bal duruq saxiixa ama xasana inuu leeyahay markaa kol hadday taasi jirto dee waxa weeyaan ha idlaaqine qayd oo dheh xadiisku sanadkan daciif buu ku yahay ama sanadkiisani waa daciif sidaas dheh waa si aanan ugu dhicin khad oo xadiis saxiixaba ama xasanaba haddaad idlaaqda aanad u daciifin marka laba xaalo unbay taa kale kuugu suurto gelaysaa adigu haddaad ehel u tahay inaad soo xasirsood ogaato dariiq kale inaanu lahayn markaa waad idlaaqi kartaa haddaad ehelkeedii tahay iyo in dee nin imaamo mutalici uu xukumo xadiisku dee inuu xadiiskaas aan sanadkanun mooye sanad kale lahayn ama daciifkaa uu yahay oo uma idlaaqo labadaa xaalaad xukumi kartaa shalayna waxaan soo sheegnay ibnuljawsi oo kale axaadiisan aan mawduuc ahaynee kitaabkiisa dhacday meeshay wax uga yimaadeene dee meelahay uga soo galeene ama arrintaasi ay ka ugaba dhacday ama waxyaalaha taas sabab ugu noqday inay kaba mid ahayn xadiis uu arkay iyadoo raawi layidhi waa matruukba ama waa beenaala ama sanadkiisa uu ku sugan yahay xadiiskiina waaba dhici waxaaba jirta dariiq kale inuu leeyahay ama duruq kale uu leeyahayoo ninkani aanu ku sugnayn markaa ninkan mujaradkii uun wadaaca ama beenaalaha ee sanadkan kuma sugnaa ama aad u daciifka ayuu ugu xukmiyaa awqaada qaarkeed isagoo dee ti tatabucee dhammayd laba iman ayuu ugu xukmiyaa xadiiskii mawduucnimo arrintiina dariiq kale oo dee waxaan aanu kuma sugnayn oo ninkani aanu kuma sugnayn baa jiro xadiiskii dee markaa jiho kale oo uu laga aqbali karo cala alaqal uu noqon karo mudlaqa daciif uu noqon kara inuu noqon ahayn ba xadiis mawduuca noqon karahayn ama dee dadkii kaba horreeya aimad ahaa iyadoo kolkol waxaan guud ee kulliyaadka isticmaalaan kolkol intiqaad uu kuma yimaado ayaaba dhici karta inuu nin imaam hore ama nin hore uu yidhaha xadiidkaa hebel baa la gooni noqday la gooni noqday tiibuu ictimaadsaday ninkiina waa ninkaa dee ama aad waahiga wa ama ama dee lagu tilmaamayba kadib inuu sheego tiibuu ictimaadsaday iyadoo dee arrinku yahay imaamka hadalkiisa ah waa la gooni noqday inay jirtay duruq kaloo kaba qarsoon ninkadaa la gooni noqday doo aanay arrintii sawaab ahayne durub kaleo kaba qarsoona way dhacdaa dee kolkol markay waxyaala sidaas xukum guud ay xukumayaan inay dee raggaa afraad iyo waxyaalahaasba ama dee daraquni iyo bazaar iyo amtaashiya raggii bal taas ah haddana in durub kale ay soo baxdo oo iyaga markii horena dee iyagu aanay dee ama ogeynba ama markaa aanay xusuusnayn ay soo baxdo bal umuurahaasaa yimaada markaa waxa weeye iska jir inaad xadiis aanad labadaa dariiq midun kuugu sugnaanin dacfigiisu aad adigu idlaaqdo intaa weeye intuu inoo sheegay hadal dambuu raaciyayoo bal ninkii imaamka aha marka uu odhanayo xadiiska dariiq saxiixana saxiixa waxaan ihi waa wixii maanta daciif qaabilayay oo xasan iyo saxiixii baa markaa kuu soo baxaya halkan markaa dariiqaasu mooye wax kale laguma warin bal markuu yidhi ama uu yidhi ama xadiisku waa daciif oo kale ayuu yihi mufasiran dacfan taa wuxuu uga jeedaa inuu yidhaha sababtaasuu daciif ku noqday waa la aqbalayaa laakiin hadduu waa daciifun idlaaqo dee kutubta waxaasaan ku aragnaa inta badan kuwa ama takhriijka iyo waxyaala wada mooye hebel baa daciifiyey un waa intan aragnay inooba badan hadduu waa daciif uu yidhaaho meel hadal baa u soo socda ah waa jarxi noocani jarxigii waxa weeyaan ma shardi bay tahay markaan jarxi nin ka aqbalayno dee noocii dadkii lagama aqbali jiray in jarxigii la fasiro oo jarxigii mujmalka ahaa ama dee mubhamka ahaayo waa maw waa ninkani waa daciifun xukumkii muxuu noqonayaa taasaa hadalkeedu inoogu soo socdaayo masaladna halkaasay geli doontaa ah bal sharxigu markaanu mufasar ahayn aan la caddayn oo la fasirin waxa laga yeelayo bal markaa taasuu sheegaya waana noocan imika inoo bilaabmaya un ayay taasi inooguba iman doontaa ee hadduu fasiro laakiin dee kollay nin imaamo muctamada qowlkiisii waan qaadanaynaa haddaan wax caaridayaa jirin haddii wax caaridayaa jirta sax weeye haddii laakiin wax caaridaya aanu weyno yaanu inooma fasirin me dee waxa weeyaan iyada taas waan qaadanaynaa bal markaa laakiin masaladu waa masala inoo iman doontaa taasi imika waa farac markaa faracan masaa-ishii ama daciifka ku tacalluqsanayd mid ka mid ee bal waa arrintaasoo dadkii taraajimtu wax kaba yar arkay yani la boodinun waa daciifuun ama aanu is odhan dee waxa weeya waxaan wax dhibimaaha waa ka duwan yahay waida aradta haddaad doontid riwaayat adaciifi xadiida daciifa warintiisa aad doontid bigayri isnaadin isnaad la-aan aad ku warisid falaa taqul ha odhanin qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama kada rasuulkii ilaahay baa sidaa yidhi adigoo dee jasminayo goynaya iyo wamaa ashbahahu cibaaradaadan iyo lafdigaagana qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalama kada wixii u ekaaye shabahaye la midkaaye min siyaqi ljasmi goyn iyo jasmin cibaaraadkeed iyo siiqooyinkeed ahaa bal qul waxaa tidhaahaa ruwiya waxa la wariyey oo rasuulkii ilaahay lagaba wariyey ruwiya canhu kada aw amase balaganaa ay balaganaa canhu waxaa naga soo gaadhay kada waxa iyo waxaasaa naga soo gaadhay aw warada waxa soo arooray canhu kada aw jaa'a waxa yimi canhu dee kada aw nuqila canhu waxa iyo waxaasaa laga soo naqliyey iyo wamaa ashbahahu wixii madkuurkaa shabahaya oo damiirkan ifraadkani madkuur ahaan baan ugu celinaynaa siyaaqa dhowraan aragnay wixii siyaaqdaas ama madkuurkia laguu soo sheegay taa inooguma sugan shabahayey taasuu dhe wakadaa saasoo kale waxaad isticmaalaysaa oo siiqadaa tamriidka ama jasmigu kuma sugnayn aad u isticmaalaysaa maa tashuku wixii aad kaba shakisnayd waa dee fii ma tashuku fii sixatihi wixii sixadiisa iyo dacfigiisa xadiidkii bal daciifka aad ku ogeyd saa ula mucaamalood buu ku leeyahy xadiidkii shaki ku jireed ka shakisnayd sixadiisa iyo dacfigiisa aan midi ku raajax noqonna iyadana siiqadaa tabriidka ee siiqo jasmi ahayn kusoo naqli ee laakiin iska ilaali halkan inaad jasmiso tanna waa masalo weyn oo muhima muhimna waxay noogu tahay kutubta usuulka iyo fiqiga iyo bal xadiiska badh ama kutubta xadiiska ayaa rag badan oo qolooyinkii mu'alifiintii iyo culimadii waaweyneydba kaba arkaynaa iyagoon umuurahan aan ilaalin oo dee taasna waa waxa ay tahay waxa weeyaan in loo baraarugo lana ilaaliye laakiin waxa dhacda usluubka ama sida laynoo soo dhigtay si ka duwan oo kutubta kusoo noqnoqota fiqi bay kusoo noqnoqotaa fuqahadii usuuliyiintay kuma soo noqnoqotaa bal axaadiisa qaar baad arkaysaa kolkol dee barhkoodna saa u isticmaalaan bal markaa waxa ay tahay xadiidkii haddaad sanadkiisii ku warinayso dee can fulan can fulan can fulan can nabiyi sala allahu alay wasalam annahu qaal dee sanadkiisii baa kollay ah meelihii lagu garanayay dacfigiisa iyo dacfi la-aantiisa kollay sanadkuna waxay dhahaan walow innaga aanay taasi iyo dee qurunba aanay bayaan iyo caddayn u ahayn sanadka sheegitaankiisa waa nooc caddayneed buu iyaga agtooda raggaa hore ahaaba ee bal sanadkii haddii lagu warinayo dee siiqadii sanadka ayaad iska raaci doontaa taas weeye laakiin xadiiskii ayaa waxaad soo qaadatay xadiiska martigiisubaad soo qaadatay rasuulka ilaahayna waad u tiirinaysaa salawaatullaahi wasalaamu caleyh waana xadiida daciifa markaa iskaama dee sixadiisa kadkala shaki uu kuma jirana waa kan noo raaciye halyaalna jasmidna yaa la odhanay rasuulka ilaahay baa saa yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh waayo horeynu u soo marray markaynu mucallaqa ku soo jirnay siiqada jasmiga waxa loo isticmaalaa cid markastada oo kale haddii imaka siiqo jasmi mucallaqba qaala rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam la odhanayo cibaarada waxaan ka faa'iidaysanaynaa waxaa lasoo naqlinayaa cidda loo tiiriyey markaa inuu ka sugnaaday oo taasay ina tusaysaa oo kale haddii aan sanadka dhexiisa joogno sian soo marray oo qaala zuhriyu laydhaa bal wixii ka dambeeyey sanadka waxbay ku iman karaan waana la yskaba hubsanayaaye laakiin kol haddii saa la xadfay oo la gooyey waxay cibaaradani keenaysaa cidan loo tiiriyey hadalkii waa ilaaman inuu waxani ka sugnaaday dee waxana waaba daciif oo ma sugnayn saa daraaddeed iska ilaali inaan jasmisin inay taasay siiqadaasi faa'iidaynaysay bal dee sakhawi oo kale iyo halkan wujuub bay kaba cabiraan taasi ay waajib tahay marka laakiin maxaan isticmaalaynaa siyaaqdan uu inoo soo dhigtay iyo wax alla wixii lamida inay jasmintaasi iyo goyntaasi kuma sugnayn waayo sidaan horeba usoo marray siyaqdan iyaduna walow dee ilaaqa la idlaaqay marka mucallaqaadka bukhaari la joogo kol haddii siqatu tamriid lagu wariyo waa daciif oo kale aynu soo ogaanay inaanay arrinku idlaaqa ahayne waxa siiqadaa lagu wariyey saxiix iyo xasan iyo daciif intaba uu noqon karo haddana laakiin arrinta jirtaa waxa weeye kol haddii cibaaradan lagu soo naqliyey kama faa'iidaysanayno hadalkan lasoo naqlinaya cidda sida lagaga soo naqlinayo inuu ka sugan yahay taas markaa kol daciif wuu noqon karaayo waa tan dee cibaarada idlaaqaad kolkol buu dee bukhaari agtiisa xadiisu isaguba wariyo kolkol siiqada markuu macna ku wariya ama u ikhtisaarsaday kuma warin karaa kolbaa waxa weeyaan marka adu shardigiisii gaadhin xasaba ha noqdo dad kale agtooda xoog ha ku lahaado ama saxiixba ha noqdo dad kale agtooda uu sidan kuma warin karaa laakiin kama faa'iidaysanayno cidan kolba loo tiirinayo waxani inuu ka sugan yahay marka siiqadaasaa la isticmaalayaa wixii aan markaa daciifkaa loo isticmaalayaa oo bal markaa taasi weeye waxaa meeshii soo hadhaya oo meesha inoo soo baxaya xadiidku hadduu aanu daciif ahayn ee uu sugan yahu rasuulka ilaahay xaggiisii ka sugan yahay iyadana say hadday tani foolxumo lahayd in xadiid markaa daciifa siiqatu jasmin lagu wariyaa dee waxun ay ahayd ama aan toosnayn in xadiida sugan siiqata tabriid lagu wariyaana wax toosan maaha waa in iyadii la jasmiyo qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam iyo habata canyo waxyaalaha siiqadaa tabriidka ahayd dee waa la jasminayaa wixii sixadiisu ay muuqato ama xasan cibaarada kollay sakhaawiya halkan cibaarada suyudaad moodayda ka sii yar qurux badnayd ama ka sii yar macaanayd oo dee kana sii caddayd ayaa cibaaradiisa waxayd وإنما تجزم بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ظهرت صحته أو حسنه وهو واجب فيه واسلوك معبري waxaan la jasminayo ee rasuulka ilaahay xaggiisa marka loo tirinaya la goynaya waa wixii ama sixadiisu muuqatay ama xasannimadiisu ay muuqatay weliba tu ka cabiray waana waajib intaa la isticmaalay siqatu tamriid dee wax kale loo isticmaali jira loo isticmaala ma jirto bal arrinku waa arrin weyn laakiin fuqahadii iyo ayma kaleba kolkol baanay taa ilaalin muxadisiin aan kolkol ilaalin baad arkaysaa iska daadeen kutubta raggan aan labadaa heer midna ahayn ee kutubtooda imakaan ahayn oo kale iyo xalay kitaabkii usuulkaaba ama dee habeenkii horreeya waa ti aad arkayda cibaaraad xadiisya saxiixay kuma sugan oo rawiya iyo cibaaro saasa rawiya can caaishata iyo isticmaaleen waa ti aad arkaydayba waxaana jirta imaam nawowi oo kale oo raggan dee qaacidadan aad u dhowra ah ama aad u ilaaliya in badan buu saaxib almuhadab waa abu isxaaq ashiraazi uu kula xisaabtamaa markuu xadiis bal masala dee saas ama dee xadiis oo daciif horta sugan siiqada jasmiga siiqada tabriidka uu kuma soo wariyo ama taa uu cagsiyo dee keyrkii isaga rag badan oo kalena way kaba dhacdeen laakiin bal daabidkaa hayso oo taa sidaa ku ogow masale saddexaad baa imaka halkana uu inoogu sheegaya wuxuu ihi sida daciifkumay ku tacalluqsan tahay wayajuusu waxaa banaan cinda ahlilxadiidi ahluxadiidka agtooda iyo wahayrihim hayrkoodba waa culimada iyagu xadiidka iyo dadkaa kale dee saa usuuliyiin iyo fuqaha iyoba atasaahulu fudaydsi la fudaydsadoo la tasaahushado fi lasaniidi asaniidi tasaalku waa sa wa riwaayatu ma kii warintii siwa lmawduuci mawduuc aan ahayn ee min adaciifi daciifkii kale ah in markaas la wariyo taasi way bannaan tahay waalcamalu bihi camalfal lagu camalfalaana way bannaan tahay min gayri bayaani dacfihi dacfigiisa caddayntii iyadoonay jirin oo daciifnimadiisa aan la caddayn fii gayri sifaat illaahi sifaatka ilaahay wixii aan ahayn iyo walaxkaami axkaamtii kalxalaali walxaraam axkaamtii waa sida xalaashii iyo xaraamtii iyo wa mima laa tacalluqa lahu wixi aanu tacalluq ugu sugnaaneen isaga dee waxa weeyaan waa kuwaas iyo wagayrihiba iyo gayrkooda sida fadaa'il alacmaal iyo qasastii iyo umuuraha mawaacidda ahaa oo mima kii ah laa tacaluqa lahu aanu usugnaanin tacalluq bilcaqaa'idi caqaa'idiya walaxkaam iyo dee tafsiirka qur-aanka iyo umuuraha caynkaasa aanu ugu sugnaanin bal wuxuu halkana sheekhu raximahu llahu tacaala inoogu sheegayaa masale kollay iyadna weyn oo culimadu hadalkoodu ay ku badiyeen oo barhkoodna beryahan dambe aan aragnay iyagoo adigu mualafaad dee u yeelay baa markaa kuwa de markaasaan u yeelay barhkoodna dee kutubtooda kale kama hadleen sida laknawi oo kale ajwibadiisa tobankaa uu waxa weeyaan uu dheereeyo masalada ka hadalkeeda bal marka waxa weeye taas oo kale waxa ay tahay masaladii daciifka maxaan ka yeelaynaa horta daciifku dee huwa kanoo xataa nisbadiisii baa layna leeyahay rasuulkii ilaahay kolla doonay kama sugnayn iyaynaan jasminine saasaa laga wariyey saasaa naga soo gaadhiya umuuraha caynkaasa ha laba yidhaaho taas baa ay tahay waxaan iminka inooguma suganoo taasaa layskaba ilaalinayaa camalkuna kollay bal riwaayo yarood warisa iyo siiqadii aad ku warinaysa camalku waa ka dunan yahay laakiin sheekhu dee kutubtiisana waa ku soo celceliyaa waa kan cibaaradiisa arbaciinkana itifaaqba xataa taa uu soo naqliyo waxyaalaha caynkaasa in looguma camal falayo uu soo naqliyo wuxuu halkan sheegayaa horta midi markay asaaniidan ayaa ay banaysaan ama agtooda kuma banaan asaaniiddii lagu warinayo axaadiisa daciifka ah iyo asaaniidda lagu warinayo axaadiisa ama axkaam le caqaa'id iyo waxyaala ee adigu balaan kama faa'iidaysane fadaa'il acmaal adigu axaadiisii aan ahayn asaaniidan ay ku warinayaan bay xaggan dee siay ku kala wariyaan bay kala duwaano tasawurka noocan hore uu inoo sheegayaa waxa weeyaan sanadkii haddii xadiiskani xadiis axkaam ku tacalluqsan uu yahay xadiis caqaa'id ku tacalluqsan uu yahay xadiis bal dee wax kastabaa lasoo naqliya bal tafsiirkii qur-aankana oo kalaamkii ilaahay umuuraha ku tacalluqsan hadduu yahay waxay doonaan dee rag khasaa'is gaara leh ama ruwaad khasaa'is gaara loo kuwii aynu soo marray shuruudda gaarkaa lahaa ee bal waxa weeyaan dabdigooda la eegaye cadaaladooda la eegaye itisaal sanad la eegaye shuduud iyo cillo la-aan loo eegayey taas bay ama asaaniid noocaasa ayay dood iyaga taa way adkeeyaan oo kuwa caynkaasa loo cinaayoodo kuwii kale way iska daayaan qaaliban laakiin hadduu xadiidku xadiis daciif bal matalan waxaan fadaa'il acmaal uu yahay umuuraha uu inoo sheegay in aan kuma tacalluqsanayn dadka aynu nidhi dee cadaalo iyo dabdigooday dhowraan kolkoltaa ma eegaane ruux bal cadaaladiisii ama sidqigiisii haddii lama ogyayo dabdi sidaasaba aan lahayn oo kale iyo ama waxyaala caynkaasa noocyo xataa inqidaacay dee uu kuma suganyo on itisaal saasa lahayn ayay iska aqbalaan ay kuma wariyaan oo noocyada caynkana ay kuma wariyaan oo asaanidoodii kuwan bal waa shuruudda ilaalinteed markay cidda xaggana kama warinayaan say taa isugu adkeynayaan isuguma adkeeyaan taasi iyadu waa mid oo waxay soo naqliyeen axmed ibnu xambar iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo cabdullahi ibnu mubaarak iyo idaa rawaynaa fi lxalaali waalxaraami shadadna wa idaa rawaynaa fi lfadaa'ili wanaxwiha tasahalna oo kollay iyaduba taa sanad bay u dooni jireen maaha inay bilaa sanad ay iyaguba taa ku warin jireene laakiin waa cidda laga warinaya axaadiistaas ayaan ciddii hore dee darajadood iyo quwadood iyo wax ku dhowtooda kolkol aan noqon ay iskaba aqbalayeen oy kuma warinayaan waxyaalaha fadaa'il acmaal oo tasaahulka horta ay sheegayaan waa kaa arrinta kale uu soo inoo dee sheekhu inoo darxiyo ah bal waa warintii in bal waxa weeyaan iyadoon dacfigiisii la caddayn oo dee waxa weeyaan layskaba wariyo bal haddii sanad lagu warinayo iyaga agtooda sanadkan baa ahaa bayaan iyo caddayn oo sanadkan baa dee kolley wixii uu daciif ku noqday ay lama socdeen oy kaba muuqatay walow dee dadkii aqoonta lahawn ay ugama muuqatay bal taasi mid bay ahayd laakiin xataa taas iyadoon ma ahayd kol haddii dee ay tasaahulkani xaggii asaaniida iyo dadka laga aqbalaya uu kaba dhacay xagga wari maalan sheegidda ay sheegayaan xadiidkii daciifka ahaa iyagoon odhan xadiidkaasi waa daciif in waxaynu ku soo marray mawduucii haddii la sheegaya waa in la cadaynaya haddii kale sheegidiisa xaaraama ee daciif ay sheegaan oona ay wariyaan oonay dadkiina dacfigiisi u cadayna inay taas iyada agteedana tasaahulkaasi way lama yimaadeen oo way kaba dhacday oo in badan bay daciif wariyeen iyagoon darajadiisii ama dacfigiisii aan caddayn bal sida kaba dhacday de ragga qaarkoodna mawduuc bay sida kuma wariyeen laakiin markay istaadkooda ku wariyaan oo abu nucaym iyo ibnu mandah iyo dabaraan iyo rag leh dee axaadiis mawduucoo kutubtooda dhacday mala iyaga agtooda ahayd kolle day sanadkoodii muujiyo onay sheegeen inay dadkii u caddeeyeen oo kalaba way ahayd laakiin naga agteedna taasi caddayn waktigeennan ma aha bal taasna waa mid arrinta kale uu sheegay waxa weeya waa iyadoo lagu camal falo sheekhuna kutubtiisa kalena waa idlaaqa wax kaloo uu raaciyo shardi uu raaciyaana mama jirto ibnu salaxna halkan shardi kale muu soo raacin ee kol haddii xadiidku ama mawduuciisu fadaa'ilul acmaal yahay xadiidkii daciifka ahaa waa loogu camal falayaa taas buu isagu idlaaqa dee waana sidii arbiciinkaba uu ku yidhi meelo kalena uu ku yidhaa adkaar uu ku yidhaaho me kutubtiisa kala duwan ibnu salaxna halkan waa se uu yidhi uunane wax kaleba uu raacin oo shardi kale uma yeelin macnaa mawduuciisi inuu fadaa'il acmaal noqdo laakiin waxaa jirta xaafid ibnu xajar kolley shuruud buu sheegaa ay kaba soo naqliyaan sakhawi oo kale fatxulmuqiiskiisa iyo kitaabkiisa rasuulka ilaahay salligan lagu salliyayo uu kagaba hadlay madbuuci alqowl lbadiiciyo uu kagaba soo naqliyo shuruud saddexa dee culimmada kalena ay soo naqliyaan kollay kitaabkiisana uu bishan aynu dhaafnay rajab waxyaalaha fadaa'isha ah ee dee badankood ama aan asalba lahayn ba aan idhaahdo salaad ha noqoto soom haba noqoto dee waa bil mawduuc uu ku badan yahay salaadaha loo sheegayo iyo fasoomka loo sheegayo fadliga uu leeyahay hayuu xabnu xajar kitaab u dejiya oo ku magacaabay tabyiin alcajab dee oo bima warada fi fadaa'il rajab oo kale oo dee umuurahaas markaa kaa muqadimadiisana waa umuuro isaga kuma sheego dee kayrkiina saqaawi kayrkiina way kaba soo naqliyaane bal shardigan laba shardi oo kale uu ku kordhiyaa midi waxa weeye waxaani waa inuu fadaa'il acmaal yahay waa sax oo aba shardigan aan hayno shardiga labaad ee uu sheegaa waxa weeyaan dacfigiisu waa inaanu adkaan oo ujeeddadu haddii nin matruuka adigu waxa weeyaan bal been lagu tuhmayo kii beenaalaha wixiisii mawduuc baaba kaba dhigaynaa been lagu tuhmayo ama fisqigiisii muuqdo kafladiisii badnayd ay daahir tahay oo ay wax dee qaladkiisa uu faaxish yahay aduu ruuxaa riwaayadiisa matruuk ama munkar lagama cabiri jireen dacfigiisuu adag yahay haddii arrinku iyo dacfigu adkaado kaa ina sina looguma camalfalayo lama qaadanayo oo waa shardi kaa hore kusoo biiraya marka maxay noqonaysaa waa dacfigii dhowaa ee ama su xifdi kaba yimi ama inqidaac yaroo kooban oo ay ku sugan iyo itisaal la-aan kaba yimi umuuraha caynkaas aynu aragnay in haddii duruq kale loo helo ay kambaysayba oo ay xoogaysanaysay oo kolkol xasan likayriha ay gaadhaysay dacfiga caynkaasa weeye dacfigu hadduu adkaado sida looguma camalfalayo dee taasna kollay inuu kadeebaa dacfigiisu adag yahay keebaa dacfigiisu fudud yahay aqoon sare u baahan tahayo ruuxu bal inuu wixii daciifkaa ka wada joogsado mooyaane dee qaaliban dadka ma kala saari karaanba umuurahaas dacfigiisu ku adag yahay iyo kii uu sahlanaa dadkii dee wax u wada sahlan maa arrintaas bal markaa taasi waa mid horta dacfigiisu waa inaanu adkaan bal fadaa'il acmaal hadda wixii waa fadaa'il acmaal dacfigiisu waa inaanu adkaan arrinka kale uu sheegaana waxa weeya bal waa inuu asal guud oo usuushii shareecada ka mid ah oo dee kaa si guud ma looga qaadan kara waxaan jawaaskiisa iyo taas waa inuu gelayo taa macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay maalan waxaa soo aroortay hadday laba salaadood xadiida daciif oo dacfigiisu adkay ku soo aroorta laba ragcadood oo la tukanayo waqti aan awqaadii nahyiga ahayn dee waxaan ogna oo shareecadii ka ognahay awqaadaha laynoo diiday mooyaane salaadu inay sideeda ruuxii tukanaya ee dee wakti gaara iyo wax gaara iyo maalin gaara iyo aan wixiisi la eegan taxdiidkaa sharciga ale inuu laba yimaadee salaaddii uu tukanaya inaan loo diidahayn oo salaada way bannaan tahay oo asalaatu khayrun mawduuco dee ninkii doonaana waa yaraysan karaa ninkii doonaana waa badsan karaa haddaba bal arrinkaa guudaynu haysanay ee usrigii shareecada aan ku ognay ama dee shaygaa weyna guud buu hoosgelayaye haddii waqti awqaada ka ama si un ay usoo aroorto laba ragcadood oo xadiis daciifa inooguma soo yimo waqtigaa la tukanayo dee markaynu eegno xadiiski waa daciife laakiin maaha asal mukhtaraca waa waqti salaadi banaantaoo idaarkaa weyn buu inoo soo hoosgelaya waaba shay la qaadan karo laakiin arrinku hadduu noqdo arrin aanu shaahid aynaan shareecadii uga helayn asalkiisu asal mukhtaraca yahay wax dee aynu hoosgelinna aanu jirin xadiiskii daciifka inkastaba dacfigiisu asalanaadee lagama qaadanayo bal taasna way arrin kaloo i sheegaan halkan weliba markuu ruuxu taa ku camalfalayo waa inay ixtiyaatay ujeeddadu waxaanaa sugan oo xadiiskii dee si uu kuu sugay aad uga camalfalaysa aanay ahayne ixtiyaat oo dee bal masalan hadday noo soo aroorto baac buyuucda ka mida xadiida daciifii kara adigu nahyigii uu ku soo arooro xukumkii xalaal iyo xaraam kama qaadanayno dacfigiisna ma adka laakiin dee warac baabkii buu gelayaa tanazuh baabkii oo xalaal miirad baabkii ayuu inoo soo geli karaa markaa waaba intaasus inaad dee ka dheeraatana waajib ma noqonayso laakiin ixtiyaad baa loo jeedaa waaba intaasi taasi noqoto baab warac buu noqon ama tanazuh baabkii buu noqon arrinkaasoo kale bal iyaduna waa in dee taasi ay jirto bal marka umuuraha la helo kollay wixii way soo koobayaan oo wax yar baa inoo soo cadhibo dee qayba dhan baa markaa daciifkii kaba bixi arrinkaa helitaankiisna aqoon sare isaga baahanaysaaye markaasaa lagu camalfali karaya haddii kale bal waxa weeye bal markaa xalay waa hadalkii bal jaanib aan soo koobay waana jiraan rag hore sida ibnulcarabi oo kale abubakar oo lahaa dee daciif guud ahaan laguma camalfalayo iyo cid ka dambayso iyagana qowlkaasoo sidaa looma qaadanayo lehe laakiin umuuraha haddii la ilaaliyo kollay waa umuuro soo koobmaya oo uu soo koobayuu soo dhawaanaya arrinkii oo soo sahlaya weeye laakiin dee idlaaq la idlaaqa uu kollay dee waxaa ku yar sugnaanaya wax bal intaa weye sifatu man tuqbalu riwaayatu yar baan kaga dari bal markaa shaarixana kollay umuurta xaafid iyo waxyaala uu soo naqlinayaa ee idinkaa eegan doona annawcu athaalisu walcushruuna nawci saddex iyo labaatanaad waa sifatu man shaksi sifadii tuqbalu la aqbalayo riwaayatuhu riwaayadiisa iyo wamaa yatacallaqu bihi bal ruwaaddii baa bilownaye ruuxa riwaayadiisa la aqbalayo ujeeddadu markuu wixii noo wariyo xadiis inoo sheego aan ka aqbalayno iyo wixii taa kuba tacalluqsanayd taasba weeye wa fiihi masaa'ilu nowcan waxaa ku sugan masaa'il ilaa saddex iyo toban masaluu inoo keeni doonaa waana isdaba socon doontaa haddii aan la yidhahyo masale masale inoogu iman doontaa ee waa intan waa dee markaa baab dheerba ee masaa'il ayaana kuba sugan saddex iyo tobanna sida inoo iman ixdaahato midbood ajmaca waxay ku ijmaaceen aljamaahiru jamaahiirtii min a'immati alxadiidi waalfiqh waa intoodii badnayd baa markaa isku waafaqay ka dhigantae xadiiska imaamyadiisi iyo fiqiga a'immadiisiiba ahaa waxay isku waafaqeenba intoodii badnayd jamaahiirtoodu annahu yushtaradu in la shardeeyo fiihi raawiga loo shardeeyo riwaayadiisa la aqbalayo an yakuuna cadlan inuu ruux cadaala ay u sugnaata yahay tafsiirka cadaaladna waa inoo dambeeya kitaabku inoogu iman daabidan dabdinayo waxan uu warinayo dabdiguna dee wuxuu yahay iyo waxa lagu garanayo iyo umuurahaasi waa inoo wada dambeeyaan oo masaa-isha batiga inooguma imanayaan waaba tane bian yakuuna waaba inuu yahay cadligii tafsiirkii weeye musliman ruux muslima baaliqan qaan gaadhay caaqilan caqli leh saliiman kafayow min asbaabi alfisqi fisqiga asbaabihiisa ka nabad gashan iyo khawaarim almuru'ati muru'ada iyo sharafta iyo adabta fiican iyo dee markaa waa suluga fiican waxyaalihii qoomaye dhaawacaye uu ka badbaadsan yahay intan bian yakuuna musliman baaliqan ilaa wakhawaarim almuru'a tafsiir waxay u tahay cadligii horta cadligu labay sheegaanoo cadlu riwaaya iyo cadlu shahaada waxyaalo ka dhexeeya iyo umuuro ay ku kala duwan yihiin baa jirto riwaayada iyo shahaadadu ay kala ku kala tegsan yihiin halkan cadligan ujeednaana maaha cadligaa shahaadada fuqahada dee kitaabu shahaadaad kaga hadla ama dee aymadan kale tafsiir iyo leh waasaca ama axkaam lagaba hadlaya aayaadka ilaahayba dee wastashidu shahiday min rijaalikum iyo miman tardowna min ashuhadaa iyo umuurahaas way ku fasiraanba ee innaga waa cadligii riwaayada marka maxay tahay ruuxa riwaayadiisa la aqbalaya horta waa inuu muslim yahay caddigii baa laynoo fasiraya ama cadaala maxay tahay ruuxeeba cadaala u sugnaanaysa markaa kii gaalka ahaa dee khabarkiisii lama aqbalayo bal arrinna aan yar ogaan oo wax kalea inoo dambeeye laba xaalaa kala jirta xaala waa marka hore uu ruuxu xadiiska warinayay makaanaha sheegaya bal idinkiina waaba markas talaqi ama maqaam talaqi baa joogtaana waa la kulmaysaan taxamul bay taa yidhaahaan xaalana waa adaha iyo gudasho ruuxuu gudanayo waa tan laga warinaya isagii tan iminka inoo taalla waa marka isaga laga warinayo weeye ama iyada markuu warinayo taasi oo taas way inoo dambaysaayo kolka dee umuurahan lama shardeeyo ee waa cinda aladaa iyo cinda taxamul shuruud kale yeelanaysa ama umuuro kale iyo ictibaar kaleay leedahay laakiin waa marka ruuxii laga aqbalaya isaga uu gudanayay isaga ka laga qaadanayo uu yahay ayaa maxay tahay waa inuu muslim yaho dee ruuxu gaalo lama aqbalayo waa mid baaliqan qaan gaadhay oo dee ilmihii yaraa bal taxamulkiisu ha ansaxo laakiin waa adihii ilmo yaroo dee kollay dabdigiisii iskuma hadlayn karne kiina lagama aqbalayo baaliqan oo kii yaraa caaqilan caaqil oo ruuxii hadduu waala yahay dee iyadana inay wax alla wuxuu qaban karaa ma jirta wax lagama aqbalayo marka haddii uu yahay junuunkiisaasi junuun mudbiqa iyo hadduu junuun mutaqadica yahay laakiin junuunkaa kolla uu waalanayo kolla uu fayoobaanaya waktigii uu fayoobaana taasi ay raad ku leedahay waalidiisa ay raad ku leedahay iyada lama aqbalay haddii laakiin aanay wax raada ku lahayn dee gaar bay noqon taasoo markaa waa caaqil markaa waa caaqil laakiin raad hadday iyo asar ku leedo weli dee waxyaale ay jiraan iyada markaa dee waa ruux waalanubaan kuma tirinaynayo kaasan lagama aqbalayo waa mid saliiman min asbaab lfisq fisqi muxuu yahay fisqi waxaa la yidhahaba irtikaabu sagiiratin aw israarun calaa sagiiraba marka irtiaabu irtikaabu kabiira waa dembi weyn oo ruuxu ku dhaco nu kama toobadkeenin dembi yar oo uu caado ka dhigtay uu daa'imay oo uu joogto ula imanayo bal taas fisqi baa kama yimaada waa inuu taa ka nabadgashay waxani waa diin diin aan ku dhaqanaan kama qaadanaynaa dee markaa waxa weeye waa cid aan ku kalsoonaan karno oo bal xifsigiisi iyo dabdigiisina khal aannaahano malaa waa hagaag wixii baa loo qabtay aan taas ee dandigeennii adkaa aan idhaahno xaggan kalena aan ku kalsoonaan karno waa inuu fisqiga ka fayowya ama ruux faasiqa ee ilaahay baaba idhi jaakum faasiqu binabayn fatabayanu marka in laga joogsadaba weeye marka isaga kaasna kama aqbalayno arrinkan marka fisqi waa sheegnay waa khawaarim almuru'a ra horta dee waxaa laga yaabaa dee fuqahaduna waa iyagaaba uga sii badan muxadisiinta ka hadalkeeda muru'ada laakiin kitaabu shahaadaat ama abwaabu shahaadaat bay kaga hadlaan waxyaalaha dee iyagu aragtidoodii iyo casrigoodii iyo bii'adoodii ay u arkayeen muru'ada inay jebiyaanna dee kolley casrigoodii way kaba hadlaanoo kutubta fuqahada ee madaahiba kala duwan intuuba baabka shahaadaadka way kaba hadlaaneen bal cibaaraadka laakiin ay iyo waxyaalahay kaba cabiraan ay ku tacriifiyaan waxaa kaba mid a takhalluqu lmar'i bikhuluqi amhaalih ruuxii oo ka dabeeca yeesha dadka isaga amhaashiisa ruuxii waa nin ahlu cilmiya daalib cilmi weeye dalabadii cilmiga ahaydna kollay suluuki iyo adab iyo dhaqan lagu yaqaanoo toosan oo ah dee kii shareecada lagaba qaatay iyo umuurahaas ayay leeyihiinba tii waa inuu dabeecadiisa ay tahay bal markaa taas ayay tahay oo horta mur'ada taas baa la ydhaha laakiin arrinka mur'adu kol haddii dee daabidka ah nawowi oo kale kutubtiisa qaarkood atawaqi min aladnaas buka waxyaalaha dee ruuxa ama sharaftiisii dhaawacaya ama isagii magacxumo u soo jiidaya waxyaalaha caynkaasoo iska ilaaliyo kaba dhowrsado waa cibaaraad adigu isku dhowdhow eh bal haddaan ta takhalluq lmari bikhuluqi amhaaliya aan eegno maxay noqonaysaa waa isaga amhaashiisii laakiin bii'aadkii kala dunaa way isbedelaysaa cuhuddii kala dunayd iyo cusuurtii kala dunayd oo isbedelaysa bal cibaaro sakhaawi halkan sharxiisa uu kuma dhigay marka cibaarada sharxaya ayuu kaba cabiray falaa yakunu shaxiixa bimali wajahi kaashifan lira'si bayna annaas yamshi xaafiyan wanaxwiya maca mulaaxadati ikhtilaafi alashkhaasi walbuldaan id ricaayatu manaahiج sharci waadaabi wاlihtidaau bisalaf والاقتداء بهم امر واجب الرعايه وعبارته بلا دوب يار تعليقنا وحليه وان ku ku bakhaynaya xoolihiisa shaxiix ku ah waa noocdee muru'adii baanay ahayd dee taasi muru'adii way ka dhaafsan tahay jahis iyo waxyaalaha ku dee shaxiix ku aanu noqon arrinta uu ku soo daray madaxiisa waa dee marka ahlu cilmi iyo taa lagaba hadlayo weeye uu leeyahy madaxiisa qaawiye oo kale dadka dhexdooda isagoo kabala socda adugu laakiin wuxuu raaciyay cibaadada inoo soo koobaysa uu leeyahay iyadoo la dhowrayo dadku marka la eego ashkhaasta iyo buldaanta iskhilaafkooda caadaadkooda ay kala duwan yihiin marka adigu wuxuu hadalka ku soo koobay waa muru'adu waxay tahay manaahijtii sharciga iyo aadaabtii oo la ilaaliyo dadkii salafkaah oo laguma dayda waa amar waajibu ricaaya adigu waxaan leenahay muru'adii taa hadday yidhaaheen biaadka kala duwan way intaqdaa masalan imaamka shaadibi oo masaladan u yar baraarugay ayaa wuxuu markuu masaladan madaxoo la qaawiyo dee waxaa dhici karta inay kutubtii fiqigiyo qayrkoodba kuma sugan tahay waa ninkii ahlu cilmiga ama cimaamad la-aan ama kofiyad la-aan iyo waxaa la socdo ayuu ka dhigaa dee taasi bii'aadka kala duwan bay tahay oo isaga waa nin andalus ku noolaa iyo orobo kuma noolaa markaasuu leeyahay madaxoo la qaawiyaa andalus markay noqoto ee maaho ninkii ahlu cilmiga iskama socdaa waa dee dhaqankood iyo taas laakiin marka bariga la gaadhuu leeyahay dee lasoo dhaafee dhinaca bariya islaamka lasoo gaadho haa muruu'aday dhaawacaysaa tanna muraadii ma dhaawacayso marka waxa ay tahay waxa la eegayaa un kolba dhulkaa la joogiyo caadada iyo waktigaas waxyaalaha lagu tiriyo inuu dhaqankii fiicnaa iyo usluubkii fiicnaa uu yahay toosnaa iyo adabkii fiicnaa dadkaa lagu yaqaano amtaashiisa ruuxu ilaalinayo inuu yahay ruuxaas waxaan ayaan aamini karnaa laakiin aanu ilaalinayna wuxuu doona iska samaynaya siu doona u hadlaya siu doona u dhaqmaya dee qowlkiisiina si loo aamino ayaa meeshii adag weeye oo aaminaadii baa meeshii kaba baxaysa bal adigu arrinku kaa weeye oo muru'ada xataa haddee kutubta fiqahada wajiiska sharxiisa ama kusoo daraan raafic iyo amsaashiiba waxay murla-aanta kaba soo daraan dee kolleyna waa arrin kolley adigu laga yaabo dadka aan kule inay kaba dhigaan ma durri jirayni fi lmajlis iyadoo majlisaha la fadhiyo lugta lasoo fidiyo lasoo kala bixiyo dadkii oo dhex fadhida iyadai waa murwa al-aan ama waa sharaf xum oo kale taasi taasay kaba dhigaan khur adigu iyadoo la fadhiday kolleyna aadaabtii ma aha hadday tay kitaab ba aan ahaanee dad aan wada fadhidan oo xalqada inaad lugta saa ugu soo fadhiisoo kale kolley uslubkii fiicnaama bal waa arrin ay kuma soo daraan oo kale bal adigu waxay la tahay ikhtilaafu alashkhaasi walbuldaan way taallaa caadaadka kala duwan oo casrigeedniyo casrigoodii hore uu isbedelayahay laakiin ruuxu inuu waxaas akhlaaqdaa fiican ee toosan ee kolley adab shareeco ah la dhowro weeyaan oo taas ayay muraadi noqonaysaa wixii ka dambeeyey mutayaqinan xaafidantu waa daabidkii tafsiirkiisii dee waqtigeedna uu gaadhay allah subxana wa tacala aclam